Xubno ka mid ah maamulka Guddiga Horumarinta Waddooyinka Magaalada Carmo ee Dowlad Goboleedka Puntland oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Deegaanka iyo Agaasimayaasha waxya ka mid ah dowladda hoose ee degmada Carmo ayaa kormeeraya dhismaha waddooyin laami ah oo si isku tashi ah ay u hirgeliyeen bulshada iyo maamulka degmada Carmo. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kormeerka ku sameeya dhismaha waddooyinka ka socda degmada Carmo ayaa bulshada ku baaqay inay ka qayb qaataan qorshaha horumarinta dhismaha waddooyinka.
Waxaan joognaa degmada Carmo waddooyinkii ka socday oo meel fiican maraya oo ay u hartay hadda waxaan is leeyahay xaalxaal yar iyo daamuurkii oo laba kiiloomitir iyo laba boqoloo mitir ah marka ilaahay baan ugu mahad celinaynaa inuu maaragtay noo fududeeyey Ee, waxaan kale oo rabnay inaan sheegno dadka muxsiniinta ee reer Carmo iyo dadka kale oo ilaa waa sadaqa jaariya ahee ciddii ka qayb qaadanaysaa waa u waa u furan tahay Ee, ilaahay idinkiis kal hore waxaa noo qabsoomay laba kiilomitir iyo saddex boqol sanadkana waxaa noo qabsoomay ilaahay fadligiis laba kiilomitir iyo laba boqol afar kiilomitir iyo shan boqoloo mitir baa hadda noo diyaarsan oo uu u haray daamuurkii oo la mariyo bes wax kale aanay u harin Ee, isagana inta bishatan ka hadhay baan insha allah waxaan is leenahay waa gabagaboobaya ilaahay idinkiis sidaan rabbi ka rajaynayno waxaan marka u sheegaynaa dadka reer Carmo ee aadka u fiican oo wax badan ka qayb qaatay oo ee, sanadkii hore iyo sanadkaba bixiyey iyo kuwa sanadka bixiyey iyo kuwii sanadkii hore bixiyey insha allah inay hawshii weli socoto oo ee, loo baahan yahay maaragtay ee, gacanta gacanta wax dhiibaysa loo baahan yahay weli loo baahan yahay marka insha allah waxaan rabnaa ilaahay idamkiis in ee, inta sanadka ka hartay afar kiilomitir iyo shan boqoloo mitir ay noo qabsoonto degmada Carmo oo ay ka socoto mashruucii laamiyada Ee, ilaahay mahadiis weeye Ee, halkan waxaan eh, baaq uga jeedinayaa qof kasta oo muxsin ah oo soomaaliyeed oo sadaqatul jaariya weeye la baxa ee, in ay wax ku bixiyaan in wadooyinkaas iyo horumarintaas aynu dalkeena iyo deegaamadeena ka wadno Ee, waxaana aada u boorinayaa dadka Ee, dadku dhowr qabeed ba u qaybsan yihiin dadna wadada marta oo qaaraanka ay bixiyaan waa qaaraan lagu leeyahay qof kasta oo laamiga hortiisa maray waxaa laga rabaa qaaraankii lagu qoray oo ay guddigu ku qoreen inuu bixiyo Eh, dadkan eh, reer carmo aad bay u mahadsan yihiin waa dadaaleen haddii maantay awal hore waxaan u sameynay eh, laba boqo- laba kiilomitir iyo saddex boqol maantana hadda waxaa inoo daamur saar inoo ku haray eh, laba kiilomitir iyo laba boqol Ee, ilaahay mahadiis weeye waxaa la baxay eh, muxsiniin iyo dadka reer carmo qof kasta oo